bartaan barwaaqo gaarne
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed ku soo dhowaada barnaamijka tartan cilmiyaadka ramadaan ee warbaahinta qaranku ay u qabanayso degmooyinka dalkeenna qaarkood barnaamijka oo sannadkan uyaa sannadkiisii shanaad waxaa taabagelinaya maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah su'aalaha waxaa gacan naga siiyey diyaarintooda jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halka qaarka kale su'aalahana ay naga taageereen macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga si gaara maadooyinka san tiibiga barnaamijka caawa aduaalaydna waxaa ku baratamaya tartamayaasha degmooyinka kale ah waa beri iyo cabdilcasiis oo ka wada tirsan gobolka banaadir sida xeerka barnaamijka u degsan uu qabana min toddoba su'aal ayaa la weydiin doonaa labada degmo barnaamijka ila daadahin doona axmed cali kaahiye guddiga mustaf maxamed axmed warcadeeye ayaa ka jooga majaajiliisayaashana jaajuumow iyo cabaha aan hubiyo inay qadka ku jiraan labada degmo halow waa beri halow raadiyo muqdisho waa mahadsantihiin halow cabdicasiis halow raadiyo muqdisho waad mahadsantihiin labada degmo qadka noogu yara jira aan marka hore dareenkiina ogaado aan ku hormaro cabdicasiis ku soo dhawaada tartanka caawa inaad barnaamijkan ka qayb gashaan dareenkiinu waa sidee
waa ku dhownahay bismillaah bismillaahi waa ku bisinka aan ku bilaawday wax walboo la bilaabaana bisinka ugu khayr badan waxaan bisinka laga bilaabay nambar kama yeeshaan iyadaa bashbash horwaaqo iyo baraaraba lagu gaaraa beri iyo baryaba hidaayaha kala duwan ee barnaamijyada haddii aan nahay tartamayaasha degmada sani cabdilcasiis ee magaalada muqdisho bisinka ayaan ku bilownaa dhammaan dhegaystayaasha idaacadda s m t v salaan sare soo dhoweyn diiran sacabo furan iyo qalbi idinsan ayaan idinku salaamaynaa marka hore marka xigta waxaan aad ugu faraxsannahay caawa in aan ka qayb qaadano barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan ee taabagelinaya idaacadda somali national t v waana ku dhownahay barnaamijka waana ku faraxsannahay haddii aan nahay dadweynaha ku dhaqan degmada san cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waa mahadsantiin reer cabdicasiis nasiib bucan degmada kale ee la tartamaysa halow waa beri
halow muqdisho soo dhowaada reer waa beri dareenkiina tartankan kolley waxaan xasuustaa mid ka mid ah shanta jeer ee hadda sanadkan shanaad noo yahay inaad ku guulaysateen inaad tartankan ka qayb gashaan sidee u dareemaysaan aad iyo aad bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi nacmaduhu wanastaciin wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawlii ama bacd awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa idaacadda muqdisho waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maadaama ay soo diyaariyeen su-aalaha iyo jawaabaha jaamacadda aad iyo aad jaamacadda soomaaliya waxaan kaloo aad iyo aad waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa walaalaheen dhikeena cabdilcasiis inoo baxayo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa tartanka dadka hogaaminayo maadaama anaga aan kusoo guulaysanay tartankii hore ee qabadnayeen runtii waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa idaacadda idaacadda muqdisho waaya waa mahadsantiin waa beri nasiib wacan aan idiin rajaynayaa insha allah labada degmo barnaamijka hadduu alla idmo kaamirmanada cabdulaahi calas yackoyar iyo shuuryaaka ay noqon doonaan xagga raadiyaha maxamed cabdiqalafi caqiilyare isku xidhka degmooyinka waa cabaas xaaji farsamada t v-ga waa maxamed axkiin buka iyo fu'aad muxudiin xagga facebooka oo barnaamijka life uu ka yahana caawa waxaa inoo jooga yuusuf garawey ayaa baha adijaajimo kala baxab waa kala baxsana anaka mar hore heshiini mar horaan kala qaadani meeshaa ma beledku salaamay mar kale mar horaan kala qaadan salaan kaleba ma jirta meeshaan meeshaan salaan ma jirtaan ku dhahay meeshaan salaan ma jirto degmadiinna hataa ma sheegaynin abaa wax aan sheegayna male waa xanaaqna ma jirto yaagi xanaaja ko weeweyne mashiidhiidhiin dadkaa soo dhoy salaamin manoo soo dhoxo furkaan galab galab ma lagu soomi kare wad adi gudoomi baa i arkoysa lix mar i ganaca dirin
ويا أبا ما شيلين دقمدين جيت مع وصل نقص ويساد ما شيلين ما دقنا شيء قريب أنا في وح- ربنا لان سارين آه، anigu waxaan sheegi rabaa ee, saaxiibkayga catoosh oo run ahaantii ee, website-ka wadanka news oo si toos ee facebook oo nagala daawanayo yes yes aadaas u mahadsan yahay waa Ah.
يا جماعة لك عد- مركي ودنك نسل الشيء وفرح ذا waxaan ku farxay waa saaxiibkiis waay.
dhoofoynaa noo xaggaan u soconaa website kaasaan ka shaqeynay idinka hal mar dhiig dhiig ma leed jaajibo weli waxaa iga daran garabay oo dhahay tahriib ma ficna yurub yaa la aadin usiba galbeed.
taariib laysku baxay be may usaabada liidho ingiriiska jooga xalil habeen hore waa Kaadar, taariib kaadar, Abo, kaadar.
abo, safiirka thailand waxaa laga soo afuuri dalka jabaan jaakadaa tacalboorka ugu soo siibtay diyaar waa Australia.
tacawd haa waa la socod يوسف meeshaan قرب هبين هوري وانا لجوقي عاب انجليز كجو هبين هوري ساعد اعمل اصوات افري وانت بيك laakiin jafa عباية yaa mootius ولي لكن آه.
ما بلا افرين بعدك هاي ما عدا كورن yuus arif baraf lay cunaan qalbi ha ku timirtoo taagnaata baraf maxaa kaa wada meeshaan oo kaale aniga weli waxaa arkay maraykanka gabar igala hadlaysay ma afurin dhibaato wallaahi Maxaa kaa garabeyn wada- waxaa iri meesha ma tagtimi baa nasiibkaa afur ايوه يا ابا وما سنتهي آه.
وما سنتهي waxaan jeclahay inaan labada degme ee tartamaya aan u qabano nambarka su'aalaha lagu bilaabi lahaa baha ijajima ayaa gadaal iska cadeyn doona insha allah waxaan cadeyna malacawada mustafa farax deeya ayaan ku wareejinaya si nambar idinkugu qabto abbaa daybo qurux Way day hay.
qurux qurux buu day Hay, waa dalka mahadsan thailand aa tahay.
laga soo afuuri jaajumo dagaalka igu wada maanta maxaa dalka wacaa thailand jaaka iyo kaadina ku Hay.
ammaana ma maxa waayo waa mahadsantaha degmooyinka waana sugayaan majaajilada dib aan u dhigano waayahay iyo dagaalkaaga waayahay waxaan rabaa cabdilcasiis iyo degmada waaberi oo caawa barnaamijka ku tartamaya laba nambar ayaa halkan taal waa nambar shan iyo nambar lix waxaan rabaa inaan ku bilaabo cabdilcasiis cabdilcasiis haye nambarkee qabsan lahaydeen bismillaah anagoo ah tartamayaasha degmada tani cabdulcasiis waxaan qabsanay nambarka lixaad nambarka lixaad haye waaberi nambarka idiin soo hara unbaad qaadan doontaan na- nambar shan ayaana bilaabi doona su-aalaha eh, barnaamijka warkaas waa cad yahay waa beri ayaa su-aasha ugu horeysa iskale waa beri dhigihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan waa beri waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan imise garaam oo cobram ah ayaa ka soo bixi kara danab soocid cobram salfayd dhalaashan markii maayad laba ambayr ahi ay hal saac socoto aan ku celiyo mar kale su-aasha dhigihiina fura waa beri imise garaam oo cobram ah ayaa ka bixi kara danab soocid cobram salfayd dhalaashan markii maayad laba ambayr ahi ay hal saac socoto aan ku celiyo markaa saddexaada ugu dambaysa waa beri dhegihiina fura imise garaam oo cobram ah ayaa ka soo bixi kara danab soocid cobram salfayd dhalaashan markii maayad laba ambayr ahi ama laba ambiyeer ahi hal saac socoto waa rajaynayaa waa beri inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
waa beri
raadiyo muqdisho jawaabta An- bismillaah anagoo ah tartamayaasha degmada waa beri haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayno waxay noqonaysaa labo dhibic afar afar garaam ama laba dhibic afartan iyo afar garaam haddii jawaabtu waa beri ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiyo
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
waa hagaag su-aashii ugu horreysay oo la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir jawaabta ay bixiyeen ma ahan mid saxa haddii waaberi ay soo harar martay halow cabdicasiis
halow radio muqdisho jawaabta bismillaah anagoo ah tartamayaasha degmada cabdilcasiis haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa labo dhibic saddex gram
aan guddiga dib ugu celiyo tartamayaasha degmada cabdilcasiis iyana kama faa'iidaysan su-aashaas haddii labada dhinac soo harar martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiya
waayahay su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa ay u dhacaysay imise garaam oo cobrom ah ayaa ka soo bixi kara danab suucid cobrom salfed dhalaashan markii maayad laba ambeer ahi ay hal saac socoto jawaabta saxda ahi waa laba dhibic saddex lix siddeed garaam ama laba dhibic saddex toddoba garaam waa mar kale haddaan ku celiyo waa laba dhibic saddex lix siddeed garaam ama labo dhibic saddex toddoba garaam waan rajaynayaa labada degmo inay meel ku wada xariiqdeen su-aasha xigta waxaa iskale tartamayaasha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waana su-aashooda koowaad cabdicasiis dhegihiina fura muddo intee ah ayaa loo baahan yahay in maaya danab ah oo eber dhibic shan ambiyeer ahi ay dhex marto milan si ay u soo baxdo shan garaam oo ayoono dahab ah a u plus tree ama a o lagu daray saddex jawaabta ku sheeg second aan ku celiyo mar kale su-aasha cabdicasiis dhegihiina fura muddo intee ah ayaa loo baahan yahay in maaya danab ah oo eber dhibic shan ambiyeer ahi ay dhex marto milan si ay u soo baxdo shan garaam oo ayoono dahab ah a u plus tree ama a u lagu daray saddex jawaabta ku sheeg second marka saddexaada ugu dambaysa cabdicasiis muddo intee ah ayaa loo baahan yahay in maaya danab ah oo eber dhibic shan ambiyeer ahi ay dhex marto milan si ay u soo baxdo shan garaam oo ayoono dahab ah a u plus tree ama a u lagu daray saddex jawaabta ku sheeg second waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqa
halow cabdicasiis halow radio muqdisho jawaabta haddii aan su-aashaasi jawaabteeda isku dayno insha allah waxay naqa doontaa sagaal kun toddoba boqol sagaashan iyo lix dhibic sagaal shan afar saddex hal shan seken
haddii jawaabta ay bixiyaan ay sax tahay haddii kale guddigaan u gudbiyo
su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddii cabdilcasiis ay soo harar martay halow waa beri halow reeday muqdisho jawaabta jawaabta ay su-aashaas ka bixin waxay noqonaysaa afar kun sideed boqol sagaashan iyo sideed dhibic afar toddoba toddoba sikin haddii iyana ay saxayn haddii kale guddiga aan ku celiyo su-aashaasi soo hareer martay tartamayaasha degmada cabdilcasiis waa beri kama faa'iidaysan haddii labada dhinacba ay soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiya
waa hagaag su-aasha soo hareer martay tartamayaasha degmada cabdilcasiis waxa ay u dhacaysay muddo intee ah ayaa loo baahan yahay in maayo danab ah oo eber dhibic shan ambeer ahi ay dhex marto milan si ay markaasi u soo baxdo shan gram oo ayoona danab waa dahab ah a u blas tree jawaabta ku sheeg second jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa afar iyo toban kun lix boqol sagaashan iyo afar dhibic toddoba second haddii mar kale aan ku celiyo afar iyo toban kun lix boqol sagaashan iyo afar dhibic toddoba siken waa yahay meel in lagu wada qorto waan rajaynayaa su-aashan waa su-aasha labaad ee tartamayaasha degmada waa beri waana su-aal diini oo beri dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan waa kuwee labada nin ee gabadha ay walaayadeeda hayaan guurka ku qasbi kara sida madhabka shaaficigu qabo aan ku celiyo mar kale waa beri waa kuwee labada nin ee gabadha ay walaayadeeda hayaan ku waa kuwee labada nin ee gabadha ay walaayadeeda hayaan guurka ku qasbi kara sida madhabka shaaficigu qabo marka saddexaad ee ugu dambaysa waa beri waa kuwee labada nin ee gabadha ay walaayadeeda hayaan guurka ku qasbi kara sida madhabka shaaficigu qabo waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan waa beri
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
halow waa beri halo radio muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada waa beri su-aashaas jawaabta aan ka bixinayno waxay noqonaysaa insha allah aabbaha iyo awowga haddii jawaabtu sax tahay haddii kale guddiga aanu gudbiyo
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana aabbaha iyo awowaha aabba dhalay banhaawo banhaawo lacizag waa beri saldhigga dabka tartiibtoo laba gool oo kale arage waxa uu soo dhiibi baabuurta gobolka banaadir oo ambalaasyada kuwa debdemiska kuwa booyadaha kuwa dhulka xaaqo kuwa badiilka wato kuwa ashuunka wato kuwa derbiga wataan dhammaan dambiisha kuwa wataan ka qaat kulligooda laba dhacon u dhiibe lama gool leh se u kala qaadaya marka ya se u kala qaadaya mar koo waa nadiifka kowa wareejiha kowa xaaqa kowa arure haddii lacala goolasha soco waaya
waaya aadaa u mahadsan tahay abbaha su-aashan waa su-aasha labaad ee tartamayaasha degmada cabdicasiis waana su-aasha afraad su-aalaha guud ee tartanka cabdicasiis dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan waa kuwee labada nin ee gabadha walaayadeeda leh marka aabbe iyo awoobe la waayo aan ku celiya mar kale su-aasha dhegihiina u furo cabdicasiis waa kuwee labada nin ee gabadha walaayadeeda leh marka aabbe iyo awoobe la waayo marka saddexaad ee ugu dambaysa abdicasiis su-aasha dhigiina u fura waa kuwee labada nin ee gabadha walaayadeeda leh marka aabbe iyo awoobe la waayo waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
halow cabdicasiis
هلو راديو مقدشو جوابته بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه fadlan fadlan fadlan cabdicasiis furfurashada naga daaya jawaabta markii laydin dhahoro waa baara wakhti kale yaanan ku bixinin
بسم الله أنا waxaa tartamayaasha degmada عبد العزيز haddaan isku dayno su-aasha jawaabteed waxay noqonaysaa gabadha walaalkeed ku hooyo ku aabba ah iyo walaalkeed ku aabba ah jawaabta ay soo bixiyeen cabdicasiis sax iyo qalad aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir oo ahayd su-aashii labaad ee degmadaasi la weydiiyey jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana walaalka ku hooyo iyo ku aabba ah iyo walaalka ku aabbaha ah haa cabdicasiis waran caddeeya ka keeni timiraa idin soo qaadnay gobolka banaadirna waa soo wadnaa dambiil weyn abba hal dambiil siyaaqay waxaan ku qaaday waa diyaar waay labaatan qaad haay timirtii oo thailand aas ka keeni safiirka taa socotaa dhin dhin dhin dhin waa nii soo dhaxay laba dhibcood laba dhibcood dhin dhin dhin dhin qaata way u kacsan tahay tamay may macdan hortiisa yaa dhin dhin dhin dhin
telefoon ma ku dhacday mise cabdidax cabdidax weliba gabdhaha waxaa uu sheegaa ee orod orodka inay dhaafaan wilaayada dadka haay waa loo sheegay dadkaas inay ka dambeeyaan ambaraiskaadgaad minig la yeelaya gabdha waayahay su-aashan waxaa iska leh degmada waaberi waa su-aashooda saddexaad waana su-aasha shanaad su-aalaha guud ee tartanka waaberi dhegihina si fiican u fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan soo saar celceliska tamar socod milkiyuul waa mulkiyool oo hawo heerkulka qolka uu yahay saddex boqol kelvin ka waxay la mid tahay hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis saddex iyo labaatan ama toban ku jibaaran laga jaray saddex iyo labaatan juul bir kelvin aan ku celiya markale su-aasha dhegeyna u fura waa beri soo saar celceliska tamar socod mulkiyool ee hawo heerkulka qolka uu yahay saddex boqol kelvin ka waxay la mid tahay hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray saddex iyo labaatan ama maynid saddex iyo labaatan juul ber kelvin aan ku celiya marka saddexaadii ugu dambaysa su-aasha waa beri soo saar celceliska tamar socod mulikiyuul waa mulikiyuul ee hawo heerkulka qolka uu yahay saddex boqol kelvin ka waxay la mid tahay hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray saddex iyo labaatan ama maynis saddex iyo labaatan juul ber kelvin waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waa beri waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan taan barwaaqo gaarne beertuu isticmaarka beeray baqshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray baqshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo
waa beri helow halow raadin qudusho jawaabta
bismillah su-aasha jawaabta hadaa sudana waxay noqonaysaa afar boqol toban iyo afar lagu dhuftay toban ku jibaaran labaatan iyo saddex juul haddii jawaabtu sax tahay haddii kale guddiga aanu gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii waaberi ay soo harar martay halow cabdicasiis
bismillah alxamdulilah haddii aan su-aashaas jawaabteeda isku dayno waa afar dhibic hal afar lagu dhuftay toban u jibaaran maynis labaatan iyo kow juun
iyana jawaabtooda haddii sax tahay haddii kale aan u gudbiyo guddiga
su-aashaasi soo hareer martay degmada waaberi kama aysan faa'iidaysan tartamayaasha degmada cabdilcasiis haddii aysan ka faa'iidaysan jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waayahay su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa ay u dhacaysay soo saar celceliska tamar socod malikuyuul ee hawo heerkulka qolku uu yahay saddex boqol oo kelfin ka waxa ay la mid tahay hal dhibic saddex sideed lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis saddex iyo labaatan juul ber kelfin jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa lix dhibic labo hal lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis kow iyo labaatan juul ama lix dhibic labo lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis kow iyo labaatan juul haddaan ku celiyo jawaabtu waa lix dhibic kow iyo labaatan ama lix dhibic labo hal lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis kow iyo labaatan juul ama waxay noqonaysaa lix dhibic labo lagu dhuftay toban ku jibaaran maynis kow iyo labaatan juul labada degmaba meelaa ku wada xariiqdaan si aysan mar kale uga hoos bixin jawaabtan waa su-aasha soo socota waxaa iskala tartamayaasha degmada cabdilcasiis dhegeyana fura waa su-aasha saddexaad ee cabdilcasiis waana su-aasha lixaad su-aalaha guuda tartanka cabdilcasiis su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan soo socota hal mool oo hawo ah ayaa heerkulkeedu yahay saddex boqol kelvin haddaba soo saar tamar socodka idil ee translational u qaado madoorsoomaha afogaadaro lix dhibic eber laba lagu dhuftay toban ku jibaaran saddex iyo labaatan madoorsoomaha boltzman hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray saddex iyo labaatan ama maaynis saddex iyo labaatan juul ber kelvin aan ku celiya mar labaad su-aasha dhegihiina u fura hal mool oo hawo ah ayaa heerkulkeedu yahay saddex boqol kelvin haddaba soo saar tamar socodka idil ee translational u qaado madoorsoomaha afogaadaro lix dhibic eber labo lagu dhuftay toban ku jibaaran saddex iyo labaatan madoorsoomaha boltzman hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban ku jibaaran laga jaray saddex iyo labaatan ama maaynis saddex iyo labaatan juul ber kelvin marka saddexaad ee ugu dambaysa cabdilcasiis aan su-aasha idinkugu celiyo hal mool oo hawo ah ayaa heerkulkeedu yahay saddex boqol kelvin haddaba soo saar tamar socodka idil ee translational u qaado madoorsoomaha afogaadaro lix dhibic eber labo lagu dhuftay toban kujibaaran saddex iyo labaatan madoorsoomaha boltzman hal dhibic saddex siddeed lagu dhuftay toban kujibaaran minus saddex iyo labaatan ama laga jaray saddex iyo labaatan juul birkelvin waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis
beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan allow cabdicasiis halo radio muqdisho jawaabta
su-aashaas jawaabteeda haddii aan isku dayno waa laba kun afar boqol sagaashan iyo labo dhibic labaatan iyo sideed juul
anuu gudbiyo jawaabtu haddii ay sax tahay haddii kala guddiga
waa hagaag cabdi fitaax su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis jawaab saxa kama aysan bixin haddii waa beri ay soo hareer martay waa cabdicasiis haddii ay soo hareer martay halo waa beri halo radio muqdisho jawaabta su-aasha jawaabta aan ka bixinayno waxay noqonaysaa insha allah two bointy seven six nine two times ten to power minus twenty one iyana haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan ku celiyo
degmada cabdilcasiis su-aashii soo hareer martay waa beri kama aysan faa'iidaysan hay abaha arrintan wax ka dhab maxaa waay dadka maxaa kelifooy ama dadkan su-aasha kelifaa jiraan umale maxaa jir us ha kelifin iyo waxay sheegoyin su-aashiyaaba dhoos dadka yaa la kelifin ajaanta maxaas rabaa ya maya baxasha waa culays tahayna taweebeenaa dhiiweysaa bilaa saxuura ladan horta abaha su-aal ku weydiina afogaadaro markaan dhacday maxaa u qoslaysa afogaadaro safiita ku jabtay kalaan aad iyo aad mucjis u leh waay iyo saturnation miya saturnation maxaa waay yaa dhal eegi translational ha jimbaar a ku jabtay wax ka khatarsanba mala ereyga waayahay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa insha allah
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis waxa ay u dhacaysay sida tan hal mool oo hawo ah ayaa heer kulkeedu yahay saddex boqol oo kelfin haddaba soo saar tamar socodka idil ee translation waa translational u qaado madoorsoomaha afogaadaro tamar socodka waa aan ku celiyo halkaa hal mool oo hawo ah ayaa heer kulkeedu yahay saddex boqol oo kelfin haddaba soo saar tamar socodka idil ee transitional trans- translational u qaado madoorsoomaha afagaadaro lix dhibic eber labo lagu dhuftay toban ku jibaaran saddex iyo labaatan madoorsoomaha bortisman hal dhibic saddex sideed lagu dhuftay toban ku jibaaran mayni saddex iyo labaatan juul ber kelvin jawaabta saxdaahi waa saddex soddon iyo toddoba kun waa saddex toddobo saddex sideed dhibic afartan iyo laba juul ama saddex toddobo saddex sideed juul ku celi marka hore haddaan jawaab ku celiyo jawaabtu waa saddex toddobo saddex sideed dhibic afartan iyo laba juul ama saddex toddobo saddex sideed juul waa mahadsan tahay kahiye su-aasha soo socota waxaa iskale tartamayaasha degmada waa beri waa beri dhegeena si fiican u fura waa su-aasha afraad ee waa beri waana su-aasha toddobaad ee su-aalaha guud ee tartanka su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg sanadkii la sameeyey xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo jabuuti aan ku celiyo mar kale su-aashu waxay u dhacaysaa sidan sheeg sanadkii la sameeyey xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo jabuuti marka saddexaad ee ugu dambaysa sheeg sanadkii la sameeyey xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo jabuuti waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waa beri
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbartaan barwaaqa
gaarne
alo waraada muqdisho jawaabta su-aasha jawaabta aan ka bixinayno insha allah waxay noqonaysaa kun kun sagaal boqol konton iyo sideedii jawaabta waa beri haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiyo
su-aashaa la weydiiyey tartamayaasha degmada waaberi ee gobolka banaadir oo ahayd su-aashoodii afaraad jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii waa beri ay soo hareer martay halow cabdicasiis
alo raadio muqdisho jawaabta haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteed waxay noqonaya kun sagaal boqol toddobaatan iyo todobada aan guddiga dib ugu celiyo
degmada cabdilcasiis kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada waaberi haddii labada dhinacba ay garan waayaan guddigaa looga fadhiyaa
su-aashani waxa ay u dhacaysay sheeg sanadkii la sameeyey xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo jabuuti jawaabta saxdaahi waa kun sideed boqol sideetan iyo labadii kun sideed boqol sideetan iyo labadii kun sideed boqol laba iyo sideetankii waan rajaynayaa in meel lagu wada qortay su-aasha soo socota waxaa iskala tartamayaasha degmada cabdicasiis waa su-aashooda afraad waana su-aasha siddeedaad su-aalaha guuda tartanka dhextaalkii ayaa soo dhawaaday kulankana banaadir derbigii xal aad ku sheegtaan kahayo aday macdaba uu u muuqdaa cabdicasiis dhegihiina fura su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan sheeg sanadkii ay etoobiya qabsatay magaalada harar aan ku celiya mar kale su-aasha sheeg sanadkii ay etoobiya qabsatay magaalada harar marka saddexaad ee ugu dambaysa sheeg sanadkii ay etoobiya qabsatay magaalada harar waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan cabdicasiis
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane fadiya biri qeer ka buuxa rag soo bixiyay rabaane wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqa gaarne
alow cabdicasiis
الو راديو مقدشة jawaabta بسم الله الحمد لله anaga oo ah tartamayaasha een, degmada cabdulcasiis haddii aan isku dayno su-aashaas jawaabteed waxay noqonaysaa kun shan boqol labaatan iyo kow haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiyo
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada cabdilcasiis oo ayna ahayd su-aashoodii afaraad jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii cabdicasiis ay soo hareer martay halow waa beri low raadiyo muqdisho jawaabta su-aasha jawaabta ah ka bixinayna waxay noqon doontaa insha allah kun sideed boqol konton iyo toddobadii iyana guddiga aan ku celiyo haddii ay sax tahay haddii kale degmada waaberi kama aysan faa'iidaysan Anagaa su-aashii sheegin.
soo hareer martay degmada cabdilcasiis anagaa sheegin markaan waa dhaarsanay laba kun lix iyo tobanka ee taas ma baa hadda waay lama hadda miyaa uu siiyey waa yahay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiyaa
waa hagaag su-aasha waxay u dhacaysay sida tan sheeg sanadkii etoobiya ay qabsatay magaalada harar jawaabta saxda ahi waa kun sideed boqol sideetan iyo toddobadii kun sideed boqol sideetan iyo toddobadii ayay ahayd kun sideed boqol toddoba iyo sideetanki tobanka ma ahayn Waay, waay.
sug sug dhiigaana wareerisino dhextaalka gobonimadii waa etoobiya soomaaliya shu'uunu maya daakhiliya kun sideed boqol laga leemin waa ogahay markaas- waa joogi be usoo joogi markaas aniga jiirgaana cabdibilay ahay oo ku dhex jir dhagaxlantuura waa ligu jir
waayahay marka waxaan rabnaa su-aalnaan warsano guddiga naftigiisa waa idinka codsaynaa seerjow waa jaakiyaalkiisa kusiiha wax yar ma siisida jajumo Aye.
anaaba Aye, hadal aye.
diyaar we caawa Aye, anaaba ku dhaarsan hay wax yar isii farofesoorka disjoan waa aamusa waayahay waxaa halkaa noogu dhamaaday dhextaalkii een gaarna andhahay qaybta hore ee barnaamijka min afar su-aalood ayaan labada degmo weydiinay min saddexna ay u arsan tahay oo wadarta guud lix ay noqonayso qaybihii dhextaalka isbarashada ayaan geli doonaa hadduu alla adnici kastoo aan filaya labada degmo inay aad isu yaqaanaan oo cabdicasiis iyo waaberi oo gobolka banaadir ka wada tirsan tartankana sida xal loo saadaaliyey banaadir derbi waa ay ka muuqataa raadiyo muqdisho waad nagala socotaan tv qarankan waad naga daawanaysaan cidda intaas heli karin waxay nagala socotaa internetka idaacadda waxaad ka dhegaysanaysaan toos radio muqdisho dot net tvgana waxaad ka daawanaysaan s n t v news dot com sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan raadiyo beledweyne oo beledweyne ah iyo gaalkacyo aad naga dhegaysanaysaan raadiyo codka galmudug Ah, raadiyo galmudug Eh, sidoo kale facebooka ayaa toos nogala socotaan asxaabta reer facebooka ama social networka jajumo a abaami fahmaya umaleynaa laakiin ad inaa fahmaysaa umaleynaa
abaha dhidhina usoo dhacdino wax wax jajumo wax doone
adoonta
wali aan ku weydiiyey sheekh korta ee eh ee afuunka baarmida karta horta ee no marmaroo dayow Eh, intee ku dayta
marmar aan gashay aad waran kun dhiino ad ad ma warmay karto waa ku dhiiqate ad ma warmay karto horta eh ee bisi hadal laakiin ilaa hadda waxaan umaleynaa abaha waana fiiriyo lafkaas mafahansadha war cadee buu ciyaaban yahay
safiirka thailand oo loo yaqaan marka lasoo gaayo war cadeey ayaa macnaha noo luqadan sheeg- waa yaqaanaa war cadeey jajumo mixtaa?
wax kun doona ama caawna ku noqda buru in ahaa ma ogid miya ma isu qaadi luqadan buur ma jirta xeebta waa ku ceeb qarin jajumo Fiiri, jajumo war cadeey meeqa jaakas thailand hay dambays jajumo hal su-aal ku weydii shaaree adi taygeyga maxaa ka rabtaa adiga jaakadeyga hal su-aal ku weydii shaaree ee wax kun doone mm.
meeqa nooc oo malay suka sidee taad aan malaay wax kasii tartaba yuumbi ma isu ku hay mashirifato sug sug sug meeqa nooc oo malay taqaana Waa dada isku kan ma baxaynaa.
kas yabaan Eh?
dada kan malaay ma ka kas sideeyin yabaan kaluun subaaran kas yabaan kaluun subaaran meeqa nooca kaluuna taqaana ani wixii cuneeba kas yaw
aa ku dhiiqata abaa ma isku dayi karta Eh, eh, laakiin usi Eh.
meeq malay ka sidaatale la yiri dadako ma ka sidaayan maay micnaha jawaabtu asi ka seenin ama ka sidoo ma dhihi karo ama kasee kudhi intii cuneele kaseew yumbi tartabo zeedar bas
dhiiglowna kudaas
isku dhuuqa taa bartiya thailand laga barti badda thailand aska soo barti
waayahay waayahay caaw thailand number ay ugu dheganta ninkaa
caawa tinta aneem indhahayga miya mase madaxa maxaa qaa tinta aneemiyaataan ku dhacday
waayahay qeybii dhextaalka ayaan geli doonaa mustafa maxamed axmed war caddeey ayaan ku wareejina dhextaalka noo daadiyin doonaa hadduu alla idmo kadib su-aalihii hore ayaan amqaadi doonaa laakiin markaan dalkaaga hal doolar ku dhiso